dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa si rasmi ah loogu soo kordhiyey qeyb cusub oo xifdinta qur-aanka kariimka taasi oo loogu talagalay ardayda doonaysa barashada cilmiga islaamka ee xifdinta kitaabka alleh ku daraan waxbarashada maadiga ah ee dugsiga qeybtan cusub ayaa ka mid noqon doonta adeegyada waxbarasho ee bilaashka ah ee dugsida uu bixiyo islamarkaana ardayda lagu barbaariyo akhlaaqda suuban aqoon diin iyo maadiba maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyne ee magaalada beledweyne ustaad cabdifitaax maxamed cusmaan jarjar ayaa raadiyo beerula ugu warbixiyay qeybtan cusuba dhammaan bahweynta waxbarashada jecel dugsiga waxaan kusoo kordhinay xifdinta qur-aanka kariimka arday walba oo hoose dhexe sare dhigta wuu ka faa'iideysan karaa iskuulka awalba lacag la-aan u ahay haddana waalidiinta waxaa ugu baaqaya inay ilmahooda ugu faa'iideeyaan xifdinta maadada diinkaan kusoo kordhinay howla diinta waa lagu baranayay tarbiyada iyo carabiga la baranayay alxamdulilah haddana waxaan kusoo kordhinay xifdinta qur-aanka kariimka qolka ebe marka insha allah waxaan waalidka iyo ardayda iyo aan leeyahay ka faa'iideysta fursaddan qaaliga ah mar walba maadaanaan maamulka iskuulka waxaa naga go-an inaan ardayga aan horumarino dhan walbo maadi iyo diinibo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn ayaa bogaadiyey qeybtan cusub ee lagu soo kordhiyey dugsiga bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa maryamo cali aadan waxaan kamid ah arday wax ka barta dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn aad baa ugu faraxsanahay in lagu soo kordhiyo xifdada qur-aanka kariimka awalba anaga horu baneyna carabi iyo tarbiyo in haddana nalakusoo kordhiyo xifdinta qur-aanka kariimka qolkeebe alxamdulilah ilaahay amaad iskaleh waana fursad qaaliah dadka wada haysanin waxaan dadka u sheegi lahaa inay ka faa'iideystaan fursadaas aadka u qaaliga ah magacaygu waa xabse cabdicasiis xasan waxaan dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn aadaan ugu faraxsanahay in qaybtan lasoo kordhiyay ee xifdinta qur-aanka kariimka ah diini iyo maadiba in lanaga dhiso aadaa ugu faraxsanahay kordhinta qaybtan xifdinta qur-aanka kariimka ah ee dugsiga hoose dhexe sare ee buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa horumar muhiim ah ka turjumaysa dadaalka maamulka dugsiga ee ku aadan kobcinta aqoonta diiniga iyo akhlaaqda ardaydaba